qaar ka mid a hogaamiyaasha afrika ayaa la filayaa inay ka qayb galaan munaasabadda sannad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii koonfurta suudaan ay xornimada qaadatay hogaamiyaasha la filayo in munaasabadaasi ay ka qayb galaan waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha wadamada ruwanda uganda botswana kenya iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo weliba madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo isagu goordhoweyd ka degay caasimadda koonfurta suudaan ee juba haddaba wariyaha v o eda caashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay danjiraha soomaaliya u fadhiya koonfurta suudaan cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari
waa mahadsan tahay casha qabanqaabada sanad gurada labaad ee kasoo wareegtay koonfurta suudan markay ay qaadatay xorriyaddeeda ama gobonnimadeeda si weyn uga socdaa magaalada juba waxaana lagu martiqaaday ilaa lix madaxweyne oo uu ku jiro madaxweyneheena waxaana loo sameeyey soo dhaweyn heer sar ah oo kadib galabta markuu kasoo dhegay garoonka diyaaradaha ee juba runtiina si weynaa loogu soo dhaweeyey hadday noqon lahayd soomaalida ku nool koonfurta suudan iyo haddii ay noqon lahayd dowladda koonfurta suudaan labadaba qabanqaabo xooglaana socoto oo loogu dabaaldegayo oo isugu jiro damaashaad iyo fantasiyo ay samaynayaan dadka reer suudaan koonfurta suudaan dhinaca kalena berrito waxay samayn doonaan socod gaadakaciyaar ciidankooda qalabka sida iyadoo ay ka qayb qaadan doonaan madaxdaasi martida u ah oo kasoo qayb gashay xuska sanad gurada labaad ee koonfurta suudaan marka guud ahaan madaxweyneyaashii kale ee la casumay iyaguna ma yimaadeen mise qaar dhiman baa jira way maqan yihiin weli ma imaan madaxweyneheena maalin uu kasoo hormaray oo maanta sideed tahay wuxuuna u yimid in uu dowladda koonfurta suudaan madaxdeeda gaar ahaan madaxweynaha uu kala hadlo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal islamarkaasi danaha ganacsatada soomaaliyeed ee ku leh koonfurta suudaan inuu uu kala hadlo sidii loo horumarin lahaa xiriirka islamarkaasina waxyaabaha yaryarka ee jirana uu kala arrinsado sidaasuu u yimid maanta caawana waxaa casho u sameeyey madaxweyne salfakiir kulankana meeshaasu ka dhici doona waxaad markaa ka warantaa dinari maadaama sanad guurada labaad ee kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaadatay waddankaasi koonfur sudan loo dabaaldegayo goormaa la filayaa in si rasmi ah ay u bilowdaan xafladaha iyo fantasiyaha lagu maamuusayo maalintaasi already way bilaawdeen magaalado dhan waxaa wadooyinka lagu xiray calamo kala duwan dadkuna waxay bilaabeen inay ay ciyaaraan oo ay soo bandhigaan ciyaarahooda hiddaha iyo dhaqanka xafladihii way bilowdeen waktigan hadda aan kula hadlayo goob walba waxaa ka socota xaflad dadkana si weyn ay ugu soo baxeen runtiina aad ay u xiiseynayaan ay usoo dhaweynayaan munaasabadooda sagaalka julaay oo ah maalintii ay xoroobeen marka way bilaabatay ilaa beritana way soconaysaa ilaa habeen dambe ay soconaysaa beritana waxaa sanaan sharaf lagu bixin doonaa meel oo ay sanaanta ku bixiyaan oo kastamka kadibna waxay maaragtay ciyaarihiiyaa bilaaban doono ilaa habeen dambe damaashaadka oo socon doona marka ma jiraa kulamo gaar ah oo la filayo inay dhex maraan madaxda soomaalida iyo kuwa ka socda dalalka kasoo qeyb galaya xafladdan dabcan waa suurtagal kulmo madaxdaas kale laakiin hadafka ugu weyn ee madaxweynuhu maalintan usoo horumariyay booqashada waxay tahay inuu la kulmo madaxweyne salfakiir wuxuuna kala hadli doonaa arrimaha dadka ganacsatada soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa sidii maaragtay xiriirkaasi loo xoojin lahaa islamarkaasi waxyaabaha yaryarka ee baahiyooyinka ay qabaanna dowladdaasi ugala hadli lahaa si danta iyo maslaxadda ganacsatada soomaaliyeed oo suud sudan kuleh ganacsi aada u fara badan ama lacag malaayiin kun oo dollar ay ka taalo in maaragtay sidii amnigooda loo dhowri lahaa sidii ganacsigooda loo horumarin lahaa sidii dadka soomaaliyeedna ay maalgashi ugu samayn lahaayeen iyuu kala hadli doonaa wayna ku ballameen wadahadlada horudhacana way bilaabatay caawana madaxweyneha waxaa lagu martiqaaday in uu maaragtay guriga madaxtooyada lagu sii casho kadibna markaasi uu saas kula kulmo waxaa markaa ka warantaa koonfur suudan muddo laba sano ayay hadda xor tahay oo ay tahay dal madax bannaan oo iskii isku maamulaya marka tan iyo markii ay xornimada qaadatay koonfur suudan maxaa horumar ah oo la taaban karo ayay samaysay oo hadda la sheegi karaa wallaahi horumar oo la taaban karay samaysay magaaladan markii aan imid muddo sanadan joogaa sidan ma ahayn uma dhisnayn laakiin dhismo xoogla ka socdo waxaa kaloo ka socdo ganacsi oo investment oo xoogle oo ay ku hayaan dalalka ay soomaaliya ka mid tahay ay ka mid tahay kenya ay ka mid tahay uganda ay ka mid tahay eritrea waxay ku wadaan investment xoog leh waxaana arkaysaa in hoteelo iyo maaragtay dhismooyin kala duwan iyo mashaariic kala duwan soomaalida haddaan soo qaado waxay ku leedahay toddobaatan iyo afar bangi waxay ku leedahay forex iyo afar bangi waxay kaloo ku leedahay ganacsi xoog leh oo shan qiimood ma jiraa marka dinari maadaama soomaalidan ognahay inta badan in ay maalgashi ku sameeyaan wadamada africa kenyan ognahay hanti fara badan bay soomaalida gelisay sidoo kale uganda way joogaan wadamo fara badan ilaa koonfur africa marka ma jiraa hanaan difaacaya hantida faraha badan le ay dadka soomaalida ah ay gelinayaan wadankaasi oo ah wadan aanay soomaalidu lahayn dabcan arrinta uu madaxweynaha u yimid ay ka mid tahay dowladana hore waa ugala hadalay haddana waxaa la qorsheynaya wasaaradooda ganacsiga iyo safaaradda iyo dowladda soomaaliduba inay ka shaqeeyaan sidii hantidaasi loogu heli lahaa garantiid ama in ay noqoto mid aan dhibaato loo geysan runtiina waddankan aada usoo dhaweeya dhibaatadana way ku yar tahay hadda intaan joogana saddex qofood oo keliya ku dhimatay amnigiisana waa waddankan waa xasiloon yahay aadayna u danaynayaan in ganacsi lagu sameeyo soomaaliduna si weyn u ganacsataa waxaana dhihi karaa waad kooxda koowaad ee ka ganacsatay waddankan koonfurta suudaan oo si xoogla ku haysta saddexda qof aad sheegtay soomaalida ah maxay u dhinteen dinar dad raalli baan gabagabeynaynaa saddexda qof ee soomaalida ah saddexda qof waxa waaye nimantu waana lasoo qabtay waana maxkamadayey marka saas dad ku dhintay ahaayeen intabana waxa waaye go-aan dowladdu ka qaadatay si fiican ayna ay ay ay maaragtay wax uga qabteen saddexda qof maxay ahaayeen ma dad rayid caadiya mise ganacsato saddexda waxay ahaayeen darawal iyo kirishboy iyo wuxuu ahaa nin ganacsada saddexda danjiraha soomaaliya u fadhiya koonfurta suudaan ambasador cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud